somalilan waxaa laga yaaba inay dadku khaladka fahansan yihiin waxay tahay somalilan dhiigar bay ku fadhidaan waxaad arkaysaa yaal darays calankii soomaaliyeed soo xidhanaya dhibaato wallaahi ka weyn ma ogi inanka yaree somalilan ku dhashay oo nabada ku barbaaray dugsi sare iyo dugsi dhexe ee jaamacad kaga soo baxay ee calan soomaaliyeed darays ka tashay wax ka liitaan oo yacni ka hooseeya garan kari maayo somalilan anigu wakhtigan kacay jiilkii ila midka ahaa ma noola dugsi sare cidi kamay dhigan dhexena cidi kamay dhigan kuwii iga sarreeyeyna hadalkooda daa halyeeyadii u dhashay togdheer iyo hargeysa iyo berbera waa la laayay sumada geela anigu waxaan usoo taagnaa iyadoo ragga sumada geela lagu qoro waxaan anigu taagnaa oo wakhtigaygii ahaa iyadoo dumarka uurkale saacad lagu dilo inanka yaree adeeradii la dilay ee awoowayaashii mootan yihiin ee ehelka hareerihiisa ku xeeran geerii saamaysay ee agoomihii aabbayaashood la dilay guryaha ku-xiga ku nool yihiin ee calankii soomaaliya noo soo xidhay waxaan u malaynayaa aqoonta ku jirta inaanu maskaxdiisa ka fikirin baan u malaynaya aadna waan u dhaleecaynaya arrintaa somalilan dhiig rag bay adda ku taagan tahay waxaana loo baahanya inay dadku fikiraanoo ay dhahaan somalilan maxay tahay siday ku timi somalilan ummad badan baa degan reero badan baa degan dadna waa lagu dhibaateeye dadna waxbay dhibaatay waxaan maqlayaa gobollo laga leeyahay gobollada iyo gobollada waana laga qaxay oo eedhiin may waa maalin madow dee waxa weeyaan indho garle markay gardarani wooyaan indho garlena edda maxaad mooday somalilan isaaq baa lagu dhibaatey isaaq baa lagu dhibaatey cid kaloo lagu dhibaateeyey ma jirto kuwii dhibaateeyey xaquuqda iyo xaqaanu ku lahayn ee awdal iyo ka soo jeeda gobolka sool dhibaatada ugu badan iyagaa isaaq ugeystay iyagaa u geystay waa kuwii aanu la dhalanay xuquuq baa laysku leeyahay xuquuq islaam baa laysku leeyahay mid soomaalinimaa laysku leeyahay mid darisnimaa laysku leeyahay mid wada dhashaa laysku leeyahay intaaba labadaa gobol reer isaaq way ka dhexeeyaan waa la isdhalo inan iyo abtigibayna anigu waan ka soo jeedaa gobolka sool waan ka soo jeedaa waxa weeyaan dadka ugu badan ninka ugu sokeeya ee faqashii ee ka yimi garoowe dee meeshaan gala iyo godkayga toonna mu aqoon halkaan u qaxiya halkaan seexdo toonna mu aqoon kii ila deganaa ayaa godkayga garanay haddaan ka warramo dhibaatada reer suul ay u geysteen reer togdheer aan idiin tilmaamo wadaamo goy baa loo galay faqasho waa lagu laayey laascaanood inta laga soo duulaybaa caynaba iska daa nin miyir qabee labaatanka sano kii waalaa baa lagu dilay